in ka badan soddon ruux ayaa ku geeriyootay halka in kale oo toddobaatan ruux kor u dhaafaysan ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax khasaare geystay maanta uu ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxan oo ahaa qarax laga soo buuxiyey gaari loo yaqaano t m ee xamuulka qaada ayaa isku qarxiyey meel aan sidaas uga fogeyn isgoyska soobe ama kilomitir for ee magaalada muqdisho qaraxan ayaa kii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya dadka geeriyooday waxay ahaayeen dad rayid ah oo waddada marayay dadka geeriyooday qaarkood waxay ahaayeen kuwa saarnaa gaadiidka dadweynaha ee halkaa ka shaqeeya waxaana ahayd meesha qaraxa uu ka dhacay meel aada u mashquul badan dadkii gaadiidkuna si aada u isticmaalaan mid ka mid a dadkii goobjoogayaasha ee goobtaas ku sugnaa ayaa warqabadka warbaahinta puntland post ee magaalada muqdisho u faahfaahiyey siday wax u dhaceen dhanka kale isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ayaa la gaarsiiyey dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana xusid mudan in isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho ay caawa la ciirciirayaan dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi doctor maxamed cabaas waa agaasimaha isbitaalka daarushifa ee magaalada muqdisho waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa dadka dhaawac ah ee la gaarsiiyey isbitaalkooda dadkii la keenay dhakhaatiirta iyo isbitaalka ayaa la tacaalayo sida haddaba aad uga jeediin saxmadda iyo meesha ka jirta waxaan rajaynaynaa in maxaa la yidhaahaa lagu guulaysatay wilaa yidhaaho dhaawacyadana soo gaar tirada waxay dhan yihiin ilaa soddon iyo laba qofood iyo hal qof oo meyd meesha lagu keenay waxaan rajaynaynaa soddon iyo labada qofood in dhakhaatiirta hadda ay la tacaalayaan qaarna xaaladooda way fuudaa way fiican tahay hadda way socdaan oo isbitaalka lagu wada oo baxayaan kuwo kalena dhakhaatiirta ayaa la tacaalaysa insha allah waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana in ay xaaladooda caafimaad ay fiicnaantood insha allah waa qaraxii ugu khasaaraha badnaa ee abid inta la xasuusta ka dhaca magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana laga yaabaa in khasaaruhu intaasi ka badan yahay waxaana xusid mudan in dad dhintay qaarkood iyo kuwo dhaawacaba ay ku jiraan dhismayaal ku dumay goobta qaraxa uu ka dhacay saraakiisha ammaanka iyo dowladda soomaaliya weli kama aanay hadlin inkastoo mas-uuliyiin ka tirsan dowladdu ay gaareen goobta qaraxa uu ka dhacay mana jirto ilaa iminka cid si rasmiya u sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi maanta ka dhacay muqdisho muqdisho waxa ay deris la noqotay qaraxyada khasaaraha geysta ee ka dhaca magaalada tan muqdisho xasan maxamed samatir cawke warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho